tan warka subax waxaana la diyaar ah waryahayga cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye faadimo daahir caddow adigii farsame yaqaan maxamuud faarax siidow faarax waad mahadsantihiin subax wanaagsan dhegeystayaal waa subax sabti ah taariikhduna waxay ku beegan tahay toddobaiy labaatanka bisha toddobaad sanadka laba kun sagaal iyo toban qodobada saaka raadiyo muqdisho u idiin hayana waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee dalka ayaa sheegay inay xoojinayaan tayada tacliinta sare ee dalka madaxweynaha puntland oo casho sharaf lagu dhiirigelinayo u sameeyey qoraalladii waa qoraayaashii ka qaybgalay bandhigga buwaagta garowe guddiga dib u heshiisiinta galmudug oo kulamo la xidhiira qabashada shirweynaha ka wada galgaduud waxaana ay booqdeen degmooyin dhowra oo gobolka ka tirsan guddoomiyaha degmada kaaraan ee gobolkan banaadir oo xariga ka jaray iskuul hoose dhexe sare ah oo degmadaasi laga hirgeliyey haweenka soomaaliyeed oo dalbaday in laga qaybgeliyo dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka dalka wararka caalamka ee subaxna waxaa ka mid a maxkamadda ugu sarraysa maraykanka oo toram u oggolaatay in la dhiso derbiga mexico
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
mar kale subax wanaagsan cabdishakuur cali axmed ayaa warka saakay soo saaray aniguna waxaa weeyaan cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeyey warkeenni oo intaa ka badan wasiirka wasaaradda waxbarashada idahiyo tacliinta sare xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay inay xoojinayaan tacliinta sare ee dalka cabdulaahi maxamuud amiin qorshe ayaa warkaasi sii dhammaystiraya wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda dalka ayaa wadda qorshe dib u habeen loogu sameynayo waxbarashada dalka laguna tayeynayo waxbarashada iyo manaahijta lagu dhigo jaamacadaha ku yaala dalka islamarkaana aqoonsiyo lagu siinayo jaamacadaha dalka ku yaala wasiirka waxbarashada idahaya tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdulaahi goodax barre ayaa sheegay in arrintan ay tahay mid la doonayo in kor loogu qaado hanaanka waxbarista iyo tayeynta tacliinta sare ee dalka sanadka cusub markii la gaarana ay howshaasi soo dhammaanayso
sanadkan intuusan dhammaan haddii eebbe idmo waxaad suuragal noqonayso in jaamacadaha soomaaliyeed xukuumadda iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare iyagoo iskaashanaayo in aan kusoo rogno jaamacad walba inay aqoonsi yeelato oo accreditations waxaan loo yaqaano jaamacaddii ay yeelato sidoo kale barnaamijyada ay dhigaan waxaa xukuumadda iyo wasaaraddaba ka go-an in sidoo kale waxa ay dhigaan iyagana accreditations loo sameeyo sababta saa loo yeelaayo wax kale maaha waa in tayada waxbarashada tacliinta sare ee ku jirta gacanta ka baxsan jaamacadda ummadda inaan hubinno in siyaasadda waddanka iyo dhaqaalaha waddanka bulshada ay ka turjumayaan
tacliinta sare ayaa sanadkan ku guuleystay inay soo dhammaystirto dib u habeynta iyo toosinta manhajka waxbarashada ee dugsiyada hoose iyo dhexe ee dalka marka la gaaro sanad dugsiyeedkan labadakunsagaaliytobanlabadakunilabaatanka iskuullada ku yaala dalkan ay bilaabayaan dhaqangelinta manhajka waxbarashada dalka
cabdulaahi amiin qorshaad buu umahadsan yahay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland ayaa cashe sharaf lagu dhiirigelinayay uu sameeyey qoraayaashii ka qaybgalay bandhigga buwagta garowe madaxweynaha puntland dor siciid cabdulaahi deni ayaa xalay cashe sharaf u sameeyey martida kasoo qaybgashay bandhigga buwaagta garowe oo sanadkii shanaad la qabtay waxaana ay ka yimaadeen dhammaan geyga soomaalida ay degtay qurbaha cashe sharaftan waxaa madaxweynaha ku weeliyey mas-uuliyiinka tirsan golayaasha dowladda qabanqaabiyaasha bandhiga abwaani iyo mas-uuliyiin kale oo madasha lagu casuumay madaxweynaha dowladda puntland dor cabdulaahi siciid deni ayaa khudbad dardaaran iyo saguutina u jeediyey martidii kasoo qayb gashay munaasabadda cashe sharafta madaxweynuhu waxa uuna kula dardaarmay inay xoojiyaan hal abuurkooda iyo qoraaladooda waxaana sidoo kale uu soo jeediyey in buwaag laga qoro bandhigyada noocan oo kalea si loo helo si markaasi waxyaabihii halkan lagu soo bandhigay ay u noqdaan kuwa mar walba laga faa'iidaysto guddiga dib u heshiisiinta galmudug ayaa kulamo la xidhiidha qabashada shirweynaha lagu madalsan yahay in lagu qabto magaalada dhuusamareeb waxay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolkaasi galgaduud waxaana ay booqdeen degmooyin dhowr ah oo gobolkaasi ka tirsan faahfaahin warkaasi ku aadan waxaa inoo sii qaadaa dhigaya waryaheena maxamed deeq cabdi maxamed guddiga qabanqaabada dib u heshiisiinta shirweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay gaareen deegaano ka tirsan gobolka galgaduud iyadoona ay sii mareen gurcaal balambal xeraale caabudoona ay ku sugan yihiin waxa ayna kulamo la yeesheen bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan odayaasha dhaqanka si ay kaga qayb galaan gubasha dib u heshiisiinta oo shanta bisha sideedaad ee nagu soo fool kale ka furmaysa magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug guddiga ayaa waxa ay wadaan qabanqaabadii ugu dambeysay oo la isugu keenayo ergada ka qaybgelaysa shirkaasi oo tiradoodu gaarayso saddex boqol lixdan iyo shan erge ah kuwa oo ka kala imaanaya beelaha dowlad goboleedka galmudug waxaana jira in guddigu ay gaari doonaan meelo kale oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug waxaayna la tashiyo la sameynayaan bulshada qaybaheeda kala duwan guddiga ayaa waxa ay sheegeen in hanaanka gugasha iyo dib heshiisiinta ay tahay mid u soconaysa sidii loogu talagalay islamarkaana bulshada ay ka codsadeen in lagu garab istaago si gubashaasi ay u noqoto mid miro dhal ah magaalada dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka galmudug ayaa hadda waxaa ku sugan waxgarad aad u fara badan iyo ergadii loogu talagalay in ay ka qayb galaan gubasha dib heshiisiinta ee ka fisan magaalada dhuusamareeb waxaana kama dambaysu ah kowda bisha soo socota in dhammaanba ergooyinka loogu talagalay ay kasoo qayb galaan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo maamulka magaalada dhuusamareeb ayaa waxa ay isu xil saareen sidii loo soo dhaweyn lahaa dadka ka qaybgelaya shirweynaha dib heshiisiinta galmudug oo dhuusamareeb ka furmaya maxamed deeq cabdi maxamed redio muqdisho dhuusamareeb
maxamed deeq cabdi maxamed aad buu u mahadsan yahay guddoomiyaha degmada kaaraan ee gobolkan banaadir ayaa xariga ka jaray dugsi waa iskuul hoose dhexe iyo sare ah oo degmadaasi laga hirgeliyey aamine xaaji xuseen ayaa warkaa qaadaa dhegeysa
munaasabadani xarigga looga jarayay iskuulka hoose dhexe saree cismaan sheikh ayaa ah mid dadweynaha degan xaafadda buula maaxay ee degmada kaaraan looga faa-iideynayo sidii ay u heli lahaayeen waxbarasho heer dugsi sare ah waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin sarsare ugu horeeya guddoomiyaha degmada kaaraan kusimaha maamulaha iskuulka cismaan sheikh shariif macalin cabdulaahi ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay diyaar u yihiin soo dhoweynta ardayda doonaysa inay waxbartaan waxbarasho fiicanna ay ka heli doonaan iskuulka iskuulka wuxuu u furan yahay deegaanka iskuulka dadka deegaanka ayuu u furan yahay waxaa laga rabaa dhammaan waalideynta inay garab galaan madrasadooda ubadkooda ayaa wax ku baranaya jiilka maanta soo koraya waa mustaqbalka biritoole dalkaani u talin lahaa marka insha allah iyaga aan ka fikirno mustaqbalkooda iyo waxbarashadooda aan ka fikirno
maxamed cali nuur americo oo ah safiirkii hore ee soomaaliya u fadhiyey kenya ayaa kula dardaarmay dadka degan xaafadda buulo maaxaay inay ka faa'iidaystaan iskuulkaani laga hirgeliyay degmada oo ay caruurtooda waxbarasho geeyaan maamooyinka allaha dhowro allaha xafido waan ku mahad celinaya inay ardadooda keeneen ay keenayaan waxaan mar kale aan iigu bawaadin lahaa in xoog la saaro ardada inay wax bartaan maamulkana waan ugu mahad celinayaa hadda soo ballanqaaday guddoomiyaha in ay ballanqaadeen inay arda wax ka bixinayaan aniga kashaqsi ahaan insha allah tacaala maanta waxaan ballanqaadaya ayadana inaan labaatan arday aan ka bixin tarimka hadduu la yihahdo
ugu dambeyn ayaa guddoomiyaha degmada kaaraan abshir maxamed maxamuud abshir kaaraan oo xarigka ka jaray iskuulka hoose dhexe saree cismaan sheikh ayaa ballan qaaday in ku dhowaad afartanka arday ee ugu horeysa iskuulka la siin doono waxbarasho lacag la-aan ah anigoo ku hadlaya magaca maamulka degmada kaaraan waxaan leeyahay ardada dhiganaysa maalintii labaatanka qofo ugu soo horayso waxaan ballan qaadaynaa annaga inaan ballan qaadno ay free ku dhiganayaan dadka waaweyn oo habeenkii dhiganaayana tobanaan u ballan qaadaynaa inta ugu soo horayso abaalmarin ay u helayaan diyaaraan u nahay mar walbana waxaan diyaar u nahay inaan iskaashanno waxbarashada kor loo qaado dadka liitana la garab galo ciddii xataa markaas aanan awoodin maamulkay la soo xiriiri doontaa wixii awooda ee tabar ee daruufteeda ay tahana waa ku tixgelinaynaa aamin xaaji xuseen maxamed warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho
weli wararkii subax ayaad dhegaysanaysaan oo raadiyaha qaranka toos idee kaga imaanaya haatanna magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka socda qorsho biyo xireen loogu sameyn lahaa webiga fatahaadaha deegaanada in badan ka sameeya kaa oo ay ka qaybgalayaan ganacsatada iyo qeybaha bulshada ee iyagoo halkaasi ku dhaqan maamulkana uu qayb ka yahay wariyaheenna ibraahim maxamed geedi ayaa haatan qadka taleefonka si toose ugu jira oo qorshahaasi iyo halka uu marayo n bal inoo qaadaa dhegaya ibraahim haddaad i maqasho bal kulamadii u dambeeyey qorshahaasi looga arinsanayo
kulamadii ugu dambeeyey waxa ay ka dhaceen magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyadoo markaasi maamulka gobolka hiiraan guddoomiyaha gobolka hiiraan iyo weliba guddoomiyaha degmada ay ay la qaateen saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka ee ka howlgala ee deegaanada hirshabeelle waxaana kulamadaasi intooda badan looga hadlay maadaama inta badan fatahaadaha ee oo sameeya webiga shabeelle oo saameyn weyn ku yeesho magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan iyo deegaano fara badan oo gobolka ka mid ah si markaasi biyo xereeno iyo weliba si markaasi qorshaha webiga biyaha fatahaadaha ee daadadka looga celin lahaa magaalada dadka saameyn badan ku yeeshay kulamadaas muddooyinka ugu dambeeya ka jira magaalada beledweyne iyo guud ahaanba hirshabeelle ayaa guddoomiyaha gobolka kulamada ugu dambeeyey waxa uu u aaday safar magaalada nairobi si markaasi qorshihii ugu dambeeya hay-adaha samafalka oo lasoo qaato iyadoona kulamadaasina ay qayb ka ahaayeen ganacsatada deegaanka iyo weliba siyaasiyiinta maadaama magaalada beledweyne ay ka mid tahay magaalooyinka ugu waaweyn ee bartamaha soomaaliya marka la eego oo weliba ganacsiga iyo weliba horumarada ka jiraan balse saameynta ugu badan waxaa ku yeesha fatahaadaha oo dadka inta badan ay ka barabaxaan magaalada oo ay degaan deegaanka aad jecla ee dowleedka magaalada qorshahaas ayaa muddooyinka ugu dambeeyey ka jira magaalada wuxuuna yahay kii ugu dambeeyey magaalada ee ka jirta
ibraahim aad baad umahadsantahay haweenka soomaaliyeed ayaa waxay dalbadeen in laga qaybgeliyey dhismaha golayaasha deegaanka degmooyinka dalka mahidi muxidiin dhiblaawi oo haatan stuudias dead igula sugan ayaa warkaasina inoo haysa
diyaargarowga dhismaha golayaasha deegaanka ayaa ka socda degmooyinka ceel berde oo ka tirsan gobolka bakool iyo degmada warsheeq oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe hore waxaa looga hirgeliyey degmooyinka bardaale iyo xudur oo iyana ka tirsan gobolka bakool laakiin waxaa yaraa doorka haweenka ee dhismaha golayaasha deegaanka haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan sidii haweenku ay u heli lahaayeen qoonde xoogan si ay kaga helaan dhismayaasha golayaasha deegaanka waatan wasiir ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle xaliima cali saciid
caqabadaha way iska badan yihiin midda ugu weyn oo hotar ee muhiim ee waxaa waaye oo in laga gudbana ay fiican tahay caqabada uga imaanaysa haweenka odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka oo u ogoleen gabdhihii inay matalaan reerihii ka soo jeedeen ay ku madalaan kuraastii dowladaha hoose iyo dhammaan arrimaha siyaasadda wadanka guud ahaan midda labaad gabdhihii oo ka xishoonayo inay doontaan kuraastaas dhaqan ahaanna dhaqankii oo xoogaa ceeb ceeb ka dhigaa inay gabdhihii doontaan gabdhihii marka waxaa loo baahan yahay in loo sameeyo wacyigelin badan sidoo kale odayaasha dhaqanka in loo sameeyo wacyigelin badan loona caddeeyo odayaasha gabdhaha iyo wiilasha inay u siman yihiin siyaasadda rajadeenna waxay tahay in boqolkiiba soddon ka badan aa ka helna meesha boqolkiiba konton boqolkiiba siddeetan ilaa iyo boqolkiiba boqol insha allah
dhismaha golayaasha deegaanka oo qorshuu yahay in laga hirgeliyey lix iyo labaatan degmo oo ka mida gobolada dalka ayaa muhiim u ah sidii loo gaarsiin lahaa deegaanada dadkaasi ay ku nool yihiin adeegyada nolosha ee muhiimka u ah si looga hirgeliyo gobolada dalka dhismayaasha golayaasha deegaanka dadkuna ay u helaan adeegyo anfaca
ayda aad bay umahadsantahay halka warkaasi aad ka maqlaysaan waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxkamadda ugu sarreysa ee maraykanka ayaa trump u ogolaatay inuu dhiso derbiga mexico maxkamadda ugu sarreysa ee maraykanka ayaa sheegtay in madaxweyne donald trump uu laba dhibic shan milyan oo doolarka ka isticmaalo sanduuqa bantikonka si uga- si ugu- si uu markaasi uu qayb ugu- qayb ka mida ugu dhiso derbiga dhinaca koonfureed ee xadka maxkamadda ayaa waxaa go-aankaasi ku meelmarisay shan cod halka afarna ay diideen waxaana sidaa maxkamadda ku hor istaagay xukun uu riday xaakimka federaalka ee california kaasi uu madaxweynaha ka hor istaagay in uu wax qarasha ku bixiyo dhismaha derbiga derbiga ayaa kala qaybinaya maraykanka iyo mexico ayaa ahaa balaqaadkii ugu weynaa ee ololaha trump ee sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii doorashadii arrintaasi waxaa aada uga soo horjeysay dimuqraadiyiinta go-aanka maxkamadda ugu sarreysa ay gaartay ayaa waxa uu ka dhigan yahay in lacagta la isticmaali doono mashaariicda derbiga looga dhisayo gobollada california arizonia iyo new mexico maxkamadda ku taalla california ayaa waxay ku dooday in koongareeska uusan bixin ogolaanshaha qarashka loo isticmaali doono dhismaha derbiga warka warkii subaxnimo aad ka maqlayseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oan idinla socodsiinaya anigoo ah cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye oo naga intaas subaxnimadan saaki ah cabdishakuur ayaa warka isku soo habeeyey maxamuud faarax sidoo faaraxna warka ayuu farsameynayay intaynu warkan ku lamid ku kulmi doono dhammaan bahaweynta warka subaxnimo ee radio muqdisho waxay idin leeyihiin subax wanaagsan aan idinku wareejiyo faadima daahir cadow iyo qeybaha kale ee xiririnta ee subaxnimo aad baad u mahadsantahay cabdirasaaq sheekh ibraahim sheekeeye warka subax halkaas aan ugu gudubno iminkana dib ah idinkugu celiyo qeybaha farsamada iyo maxamuud siido faarax